cudur ciise oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada mahadaay ee gobolka hirshabeellaha dhexe ayaa mar kale waxaa saameyn ballaaran ku yeeshay wax soo saarkooda ayaa xarxaraxan u socda oo mar kale ku haybsaday dalagyadii u beernaa beeraleyda tuuladaasi xasan maxamed sabuukar oo ah guddoomiyaha dowlada xudur ciise ayaa raadiyo isnaay u sheegay in ayaxa uu soo gaaray deegaankooda maalintii shalay ahayd islamarkaana dadka deegaanka ay dadaal dheer ku bixiyeen siday iskaga celin lahaayeen
hadda ilaahay kuu diidin xalay iyo shalay shalay xiliyadii abaarihii lixdii saaci barka ilaahay kuu maaha oo ilaa iyo kuurashaan waxaa soo degay anyax anyaxaas oo mid aad xoog badan ahay haddana maaragtay hadduu ilaahay kuu diidin xalay xilliga labihii waa naga sii caraawiyey ilaa iyo daayiga koofurow naga aaday anyax xoog badan oo ah waxaa jiro beerihii daayiga ahay sisintii oo hadda dhaladka ahayd amba diifkii dhaladka ahayd amba qarihii dhaladka ahay iyo qudaarta barbarooniga iyo wixii hadda dhasbaay oo dhashday oo dhibaatadiisa ay ku xoog badneed mooye badanaa xoogiisa waa naga kaagacay badarka waaweyn waa kacay guddoomiyaha tuulada ayaa baaq u jeediyey madaxda wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle dadka waxay isticmaalaan tanagta maarkino iyo caadasta iyo waxaasa qoryahna loo qaata la garaacaha waan ilaaha kicii baayna wax maara loo helamayn qorsheynuun hadoon hadduu ilaahay ku diidin waxaanu qorsheynayahay sidii oo maaragtay ilaahay aan u baryi lahayn ilaahay aan baryayna ilaahay aw anyaxaa meel naagayaal kusitaan lagu basiyay kaasaan taagan oo hadda loo kaagicin lahay haraagii haraagii xalay shalay ka jiray waxaana ku dariyay beeraha hadda lala lala tacaana waxaana lagula tacaanaa caagag iyo jiirigaanaa la qaatay waa la baxay hadda waa la shaqinaa ilaa idaagiya la aaday ilaa dul oo adiga wuxuu ku fadhaa hadda uu shala ku fadhiistay dul aan ka yarayn lix saddex kilomitr camal wareega ku fadhiistay waxaan ka codsanaynaa ilaahay aana mahad lehe aana codsi lehe waxaan ka codsanaynaa in ay naga kaalmeeyaan hadduu ilaahay ku diidin hadda waxaa noogu weyn dalabkiid abuurtay oo maaragtay haddana lagaasii cuno haddaynoo heli karaan daawo lagula dagaalamo anyax sun lagula dagaalamo anyax inta badan ayaxa ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dhulbereedka u tacbanaa dadka ku nool tuulooyinka kuwaas oo ka soo kabanaya fatahaadihii webiga shabeelle